نورنا فاضي مشرق في دروب الموكب فاضي مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad xilyadan oo kale ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada maanta aad dhegaysan doontaan inta uu barnaamijku socdona waxaa ka mid ah taxanihii aan ugu magac darnay wabilwaalideyni ixsaana waxaa sidoo kale qodobada barnaamijka ka mid ah warbixin aan idinkaga diyaarinay wiil yar oo ku dhashay kuna waxbartay degmada salagle ee jubbada dhexe waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sheekadiisa ku saabsan xifdinta qur-aanka kariimka waxaan meesha ka marnayn kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sida u tarbiyeynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
ونظام النجوم وسواه لم نجد أولا من مذهب وسواه لم نجد أولا من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran ugu horrayn waxaad ku soo dhowaataan taxanaha aan ugu magac darnay wabilwaalideyni ixsaana waxaana halkan inooga soo jeedinayaa ashaykh cabdulilaah abukhaalid أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعياني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا آياتك إن والدك الله إحسان فلوكيمي ويبدنيهين سورة بقرة كيمادين سورة النساء بكيمادين الأنعام بكيمادين سورة إسراء كيمادين سيدو كلا سورة سورة هلا عنكبوت هي سورة لقمان ينوي كيمادين marka aayadan iyadaa haddaan akhrinay wacbudullaha walaa tushriku bihi shayan wabilwaalidi ixsaanan isagoo tafsiirinaya imaam almufasiriin alimaam tabari wuxuu leeyahay yacni taas waxay ka dhigan tahay ilaahay wuxuu arrintaa uga jeedaa ammaantiisu kor ha noqotee in daacad loo noqdo garabka loo raariciyo ilaahay in laisu dulleeyo daacadiisa maarata laisugu dulleeyo ilaahay maarata loo khuduuco laisu dhuldhigo in loo ifraadiyo rabubiyada loo ifraadiyo ikhlaas cibaadada looga dhigo intimthaal biawaamirihi awaamirtiisa la qaato lagana fogaado nawaahidiisana laga joogsado marka wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay rububiyadiisa ilaahay cid wax ugu darana cibaadadana cidna hala hala wadaajinina markaasaa waxaa la raaciyay wabilwaalideyni ixsaanan ilaahay wuxuu leeyahay siduu imaamku ku fasirayo wa amarakum ilaahay wuxuu idin amray labada waalid ixsaan in loo falo ixsaanka la sheegana waa in baari loo noqdo wuxuu leeyahay markaa labada waxaa lala xiriiriyey ixsaankii ama cibaadadii ilaahay iyo shirkiga ilaahay laga dheeranaya loo cibaadada maarata keligii loo khaalis yeelayay waxaa lala xidhiidhiyay labadii waalidna in loo ixsaan falo arrintu marka waa arrin weyn wa kafaa biha rifcatan buu ku leeyahy waxaaba wanaag ugu filan arrinta ayada iyo karaamada iyo maamuus waxaa ugu filan labada waalid inuu ilaahay la xiriiriyey ixsaankii labada waalid loo filayay ama samafalkii loo samaynayey iyo maarata iyo dhaqankii wanaaya lagula dhaqmayey inuu la xiriiriyey cibaadadiisa tawxiidihi tawxiidkiisa inuu la xiriiriyey imaamun qurtubina wuxuu leeyahay isaguna raxmatullaahi caleyh culimadu waxay leeyihiin qofka ugu mudan dadka ugu mudan khaaliqa kadib ilaahay kadib qofka ugu mudan khaaliqa maarata dadka galladaystay qofka shukrigu in loo shukri nago ugu- ugu mudan waa labada waalid weeyaan labada waalid weeyaan ayaa ugu mudan waa labada uu ilaahay kula xidhiidhiyay towxiidkiisa uu ku xusay iyaga in la ixsaan falo iyo towxiidka ilaahay labadu israaciyey kuwaasa ugu mudan labadaasna waa labadii waalida dhalay weeyaan wahuma alwaalidaan buu leeyahy waa labada waalid abu xayaan alindolosina sheekhaasuna isagoo aayaadkan wax ka fasiraya wuxuu leeyahay ناهيك احتفالا بهما كون الله قرن ذلك بعبادته تعالى وحاب وقفلا شرف لبدا والد إنه إلهي لا حريري إحسان كودي لو إحسان فلي عبادته سجل العابدي وقال أبو الليث السمرقندي شيخ كان حليه سوى آية فصيرية وبالوالدين إحسانا سوى فصيرية بيان ويعطين وحرمة والدين تعطين لبدا والد حرمة عطينية لأنه حلي إلهي وحل حريري xaq labada xaq ay kugu lahaayeen wuxuu la xiriiriyey bicibaadatihi nafsihi cibaadadii isaga la caabudayey iyo waxaa laysla xiriiriyey iyo labadii waalid maxaa la yihahdaa in loo samafalo imaam shawkani isaguna maxamed cali shawkani imaamkii waxa weeyaan aad taqaaneen wuxuu leeyahay dalla dikru lxisaani ila lwaalideyn wuxuu xusay oo ma tusayaa in la xuso ixsaanka waalideynta loo xuso kadib markii cibaadada ilaahay la xusay iyo shirkigana layska nahiyey wuxuu tusayaa xaq weynaanta xaq ay labada waalid kugu leeyihiin aayaddiiba soo qaata wuxuu leeyahay an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir ilahay wuxuu leeyahay ii shukrinaq labada waalidna u shukrinaq anigaad iisoo laabanaysaa berri kula xisaabtamaya labadii waalid saad ula dhaqantay iyo cibaadadii saad u gudatay sidoo kale wuxuu leeyahay waxaa loo xusay ilxisaanka meeshan loo xusay ilawaalid waxaa loo xusay cibaadada kadib waxaa loo xusay meesha waxaa loogu sheegay labadan sabab bay u ahayn labadan waalid waa labadii qof ee sababta u ahaa sabab muuqda u ahaa qofkan dhashay inuu isaga sabab looga dhigay inay dhalaan oo maarata iyaga xilkiisa la saaray ixsaanka iyo samafalkana waxaa laga dhigay labada waalid waxaa laga dhigay qariinan litawxiid illah mid la xiriira towxiidka ilaahay wa cibaadatihi iyo cibaadadiisa marka iclaan arrintaas waa iclaan la cadaynayo oo la sheegayo adkeynta ama sida loo adkeeyey xaqahumaa labadooda xaqooda wa cinaayati bishanihimaa maa laa yakfa arrinta wuxuu leeyahay waxaa ka cad meeshan sida loo adkeeyey xaqa labada waalid kugu leeyihiin iyo inay tahay arrintaasu arrin maxaa tahay aan aan cidna ka qarsoonayn weeye imaamu shanqeydina wuxuu leeyahy raxmatullaahi caleyh saaxibu adwaa lbayaan tafsiirkas ka lahaa wuxuu ku leeyahy aayadda markuu fasirayo ilaahay korahaye wuxuu xusay aayaadkan buu xusay wuxuu ku xusustay wuxuu leeyahy beri waalideyn isagoo la xiriiriyey towxiidkiisa iyo cibaadadiisa waxay kutusaysaa adkeynta la adkeeyey waajibnimada lagu leeyahay ilmaha ama qofka la dhalay oo lagu leeyahay in ixsaanka loogu leeyahay oo labada waalid ku leeyihiin nebiguna axaadiis badan oo dhowra ayuu arrintan kaga hadlay buu leey sida iman- inoo iman doonta hada wabillahi towfiiq wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان نورنا دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام الوجب وسواه لم نجد أولى من مذهب
weli waxaad maqlaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta waxaana isla maraynaa qeybihiisa dhexe markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin aan idinkaga diyaarinay wiil yar oo ku dhashay kuna barbaaray degmada saragle ee jubbada dhexe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
toddobaadkan waxaannu warbixinnada aan idinkugu soo bandhigayno sheekooyinka xufadada da-da yar idinkaga soo tebinaynaa magaalada salagle ee gobolka jubbada dhexe halkaasoo uu booqday weriye ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxayna ku saabsan tahay xaafid da-yar oo lagu magacaabo moxamed nuur malow وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين wuxuu wiilkan da-da yar dhigtaa madarasada daarul qur'aan ee degmada salagle oo la geeyey isagoo yar sannado kadibna allaah uu u sahlay inuu dhammeeyo qur-aanka magacay meel aray maxamed nuur malow maxamed oo ka dhalidii degmadii saraagl dugsigaan ka jarana daarul qur'aan taariikhdan dhalidinmaywa kun afar boqol soddon lamadii hooyada dhashay moxamed nuur oo lagu magacaabo xabiibo yaxye waxay tilmaamaysaa in wiilkeeda ay geysay madrasada sanadku markuu ahaa kun afar boqol soddon iyo sagaalkii hijriyada uuna qur-aan ka dhameeyey sanadku markuu ahaa kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijriyada idaacadda furqaan oo ka dhow digaarkay maxamed nuur kun iyo afar boqol iyo soddon iyo lamadii iyo dhaladii may dugsi jeeyey kun afar boqol iyo soddon iyo sagaal qur-aanka may ka dhamaayo kun afar boqol iyo afartan sideedii ka dhamaayo wuxuu qur-aan ka bilaabay da ahaan isagoo toddoba jir ah wuxuuna ku dhammeeyey toban sano sidaba uu ka markaati kacayo moxamed nuur malow oo ah ardayga aan sheekadiisa idiin soo tabinayno markaan dugsiga dhiishanay todob jarahay markaan dhammaayay toban sano jarahay anaa qur-aanka dhammaay madarasat daarul qur'aan oo ka yaal degmadii saragl moxamed nuur malow wuxuu sheegayaa inuu aada ugu farxay dhammaynta qur-aanka kariimka mahaddaasna uu allaah u celinayo hooyada dhashay ayaana sidoo kale la qabta farxadda maalinkaas waana arrin ay ka siman yihiin dhammaan waalidiinta markay ubadkoodu dhammeeyaan qur-aanka kariimka markaan qur-aanka dhammaayna farxad weyn dareemay alxamdulilah hadin ida- ilaahyan ka mahadnaga maalintii qur-aanka digaarkay dhamaayo farxad eed eed iyadan farhay zaa'id farxad wiinga ka farhay gee sugee mucallim mursal waa mucallim ka wax ka dhigay madarasada daarul qur'aan ee degmada salagle wuxuu tilmaamayaa in ardayga lagu magacaabo moxamed nuur mallow uu ahaa arday dadaal badan aadna u wanaagsan tartan heer gobolna gaaray inuu ka qayb galo بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين هدادي ويديسي محمد نور ملو كينيستيس تدوى سنة سوى جير آلي كاني طبعا سنة القرآن كو كود مي تكمدة سلغين وكود شيء مركا وحويان ويل يرى قرآن كحفظيسان مركا قرآن كي ما شاء الله سفي عم بأبرتي وانين أحسن وصوى قرآن كان آدو يقانو عبارنا سوى هردمي لا قوال نو قد بي marka insha allahu tacaala taariikhdiis intaasaan ka ogahay waa arday inta badan casharadan ka noogi jirin uu iska fiicnaa maasha allah casharadiisa oo waxaweyaan diyaarsan jira ka bixi jira dadaalkiis wuxuu yahay waa maasha allah ardaydii dadaashay dugsiga aan ka bixin xaafad aan kusoo dahayn suuq aan wareegin banooni aan ciyaarin webi aana dabaalin inta badan dugsiga u badan buu ah عشنا سنينا والكتاب رفيقنا والله ألهمنا ismaaciil nuur cabdulkariim waa daayar kale oo ay saaxiibo dhow yihiin moxamed nuur malow wuxuu tilmaamayaa in isaga iyo walaalkiisa ay isla dhammeeyeen qur-aanka kariimka tilmaam ahaanna uu ahaa qof laasima masaajidda magaceydu waa ismaaciil nuur cabdulkariim oo qur-aanka kariimka isla soo barnay saaxiibkay maxamed nuur malow waxaa xamigeena uu ahaa hal mar inaan isla dhammayn qur-aanka kariimka waan dhammaynay markaan dhammaynayna alxamdulilah ayaan dhahan ilaahay ayaa ku mahadsan waa isla dadaal jirnay si gaar ah labadan maxamed nuur waa maasha allah qof si fiican u dadaalaya ayuu ahaa masaajida kama bixin markii dugsiga laga soo fasaxa caruurta markay wareeg aadaan asi masaajka ayuu soo aadi jiray wax ayaan isla jaarsan jirnay
عشنا سنينا والكتاب رفيقنا والله ألهمنا الكتاب يسيرا mucallim mursal oo ah mucallimka madarasada daarulqur'aan wuxuu tilmaamayaa in siddeetan boqolkiiba dadaalada carruurta lagu bixiyo ee xagga qur-aanka kariimka ay ka timaado waalidiinta loona baahan yahay inuu dadaal dheeri ah bixiyo waalid weliba oo ka gaabiyey carruurtiisa xiriirka kala dhexeeya mucallimiintana yareeyey uuna sababayo in carruurtuna ay maqanajoogayaal noqdaan xaqiiqatan ee, ardadu aan gacanta ku hayno boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan waalidiinta ayaa laga rabaa macallinku ardayga qayb yar ayuu la joogaa inta badan ee waxbarashihiis ardaygaas inuu farbaro qur-aanku ku hagaajiyo laakiin aas-aaskiis waxa weeyaan waa xaafadda waalidkiis hadduu khariban yahay uusan kontarooleynin macallinka aan la xiriirin ismoogaashaha macallinka iyo waalidka ay ismoogyihiin ardaygana wuu maqana joogtaayo wuu maqan yahay isagana wuu maqana joogtayaayo lama arkaa inta badan inuu gembiyo ama duurka galo ama se wuxuu samaynayaa aanba la helin marka boqolkiiba siddeetan ama toddobaatan waalidiinta iska leh inay isfahmaanna labada waalidkii macallinka isla xiriiro ardaydu ilmahoodii qur-aan barasha lagu ogyahay ninkii waalidka inta badan macallinkan iska warqaban ilmahooda waa duufulaal sida awgeed waalidiintan waxaa u dardaarmaya ee macallimiinta owlaadda ay u dhibteen inay ka warqabaan ay la xiriiraan ay la socdaan ay la xisaabtamaan شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين ugu dambayntii moxamed nuur malow wuxuu u soo jeedinayaa carruurta da'diisa ah inay ku dadaalaan qur'aanka kariimka kuwa meel dhexe marayana ay guntiga dhiisha isaga dhigaan oo ay ku taamaan sidii mar uunay u noqon lahaayeen xufaad korka ka dareeriye kalaamka allah subxaanahu wa tacaala ma in dardaarimay intii dugsigu gooyaan walbaradaan ihaan dhatmaraaya intii hawadaan kulisho intii qur-aanka baradaan oo dhammaayaan الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزوغ منه الضياء degmada salagle ee jubbada dhexe waxay ka mid tahay degmooyinka caanka ku ah barashada qur-aanka kariimka waxaana ardayda ka soo aflaxa madaarista magaaladan ay inta badan kaalmaha hore ka galaan tartanada qur-aan akhriska ah ee ka dhaca wilaayaadka islaamiga ah moxamed nuur mallow iyo arday kale ayaana horey uga qayb galay tartanno heer wilaayo ah iyo kuwa heer dhexe ah ayadoo qaarkood laga daawaday aflaamta laga soo saaray tartanada qur-aan akhriska ah فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الكلام به العمل يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن حست فضيلة ما حازها من قبل أصحاب الملل إن كان غيرك عاكفا في غيه وبعينه كل الحرام قد اكتمل لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla maraynaa waxaadna ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidee u tarbiyeynaysaa carruurtaada قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu sii wadanaa oo kusoo jiray kitaabkeennii ama risaaladeennii kayfa turabbi abnaak oo iska lahaa walaalkii ahaa axmed ibnu naasir atayaar qaacidooyinkii sid- een, soddonka ahaa ee walaalku kitaabka ku qoray ayaynu saddex soo sheegnay saakana insha allahu tacala waxaan ka bilaabaynaa alqaacida araabica qaacidada afraad ee tarbiyada ilmaha ka mida dhaqanka lala dhaqmayo waxaa weeye altawasudu fi tacaamuli macahum inaan dhexdhexaadsano dhaqankan la dhaqano ilmaheenna inuu dhexdhexaad noqdo dhexdhexaad maxaa laga wadaa inay cadaalo u noqdo cadaalad inaad kula dhaqantid oo aadan kulayl iyo cunufna kula dhaqmin dee liidnimo iyo iska kaa dulfuulaan oo maaragtay ihaana iyo xitaa ayaan hay- haybadii waalidku lahaa oo kale ayaan ku qirin oo maaragtay aad iska- aad wax walba isaga hogaanka usii dayso sameeya hadday sameeyaan dan aadan ka gelin taa maha dhexdhexaad baa la rabaa waxaa la rabaa in la isticmaalo shacratu mucaawiya radi allahu canhu mucaawiya wuxuu lahaa waxaa la yidhi ninyow dadkii muslimiinta oo dhan way ku rabaan si wacan baad u maamulaysaa sidee dadkan isugu keentay oo maaragtay markay kala tageen kadib isugu keentay markaas wuxuu leeyahay aniga dadka tin baa noo dhexeeya hal tin ah tin timaha waa garanaya hal tin keliya markay giijiyaan iyagu ay igu adkeeyaan waanu dabciyaa markay dabciyaanna waan ku giijiyaa yacni siyaasadaasaa la isticmaalaa markii liin loo baahan yahay iyo dabacsanaanna waxaa weeye ay kulayl yimaadana waa loo dabciyaa markay adigu lagaaga arko dabeec iyo jileecna xoogaa waa lagu giijiyaa marka ilmaha saas oo kale dhexdhexaad baynu maaragtay ula dhaqmaynaa kul iyo qarjajac iyo caado iyo maaragtay iyo canaan iyo ihaana aynu qalbiga jebinana kula dhaqmi mayno dee waxay doonaan isaga oo ilmo yarar waxay doonaan isaga isaga yeeli mayno sayan dee ugu dhicin maaragtay waxa shaydaanka iyo iyo, iyo mufsidiintu u maleegayaan waan ka dhowraynaa marka qaacidadu waxa weeye atawasudu fi tacaamuli macahum ay maca alawlaad tawasudkuna oo wax shay kasta in la dhexdhexaadsanaa waa manhaj sharci ah oo rabbaani ah weeye qaala tacaala wakadalika jacalnaakum ummatan wasadaa walwasadu walaalka wuxuu leeyahay alcadlu waxa weeye in qofkii maarata loo garsooro oo la cadaalad la sameeyo weeye wasadku xadiiskuna wuxuu ku yimi alwasadu alwasadu alcadlu bukhaari bay ku timi waxay ku sugantay fi saxiix albukhaari xadiiska raqamkiisu yahay saddex saddex saddex sagaal ayuu ku sugan yahay ilaahay marka wuxuu inaga rabaa inaynu maarata dhexaadsano wax kasta diinteennu xataa waxaa weeye wasadu beyna waxaa weeye waxaa loo yidhaahdo nimanka nasaare la yidhaahdo iyo been alyahuudiya ay u dhexaysaa wasad waxa weeye xagga ambiyada ambiyada nasaarana way ku xadgudbeen oo ilaah bay ka dhigteen oo ciise waa ilaah bay yidhaahdeen yuhuudina way ku xadgudbeen oo way laayeenba ambiyada ilaahay laayeen innagu dhexdaan maraynaa ambiyada ilahay waa ixtiraamaynaa waxaan afkeena iyo gacanteena wanaageen kama helayaan maxaa la yidhaahdaa qadrigoodana dhaafin mayno cibaado cibaado maarata u qiri mayno inay leeyihiin ixtiraam iyo mutaabaca inagu leeyihiin dhexaadkaasay diinteennu waa wasadka weeye oo adaygii maarata yuhuuddu ay kula dhaqantay maxaa la yidhaahdaa ii sheeg ambiyada iyo quluwgii ay nasaara kula dhaqantay oo ilaah ka dhigteen baynu u dhexaynaa inagu oo islaamku u dhexeeyaa xataa cibaadaadka iyo akhlaaqda diinteennu waa wasad waa diin sahlan oo samxa ah oo adeeg badan adeeg ma laha xagga tarbiyadana sidoo kale la rabaa ibnu qayim oo arrintaa ka hadlaya wuxuu leeyahy raxmatullahi calayh wuxuu leeyahay wa kullu khuluqin maxmuudin muktanafun bikhilqatayni aw bikhuluqayni damiimayn wa huwa wasadun baynahumaa akhlaaq kastoo la mahadiyey oo maxmuud ah waxaa ku hareeraysan laba akhlaaqoo xunxun laba akhlaaqoodoo liitaa ku ku hareeraysan akhlaaqda fiican oo wasad dhexday joogtaa dhexday taagan tahay labada darafna waxaa ka xiga laba khuluq oo xunxun marka tusaalu soo qaadanaya ibnu qayim raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay fa ina nafsa mata nxarafat fi tawasudi inxarafat ilaa axadi alkhuluqayn addamiimeyn walaa bud haddii wasadkii laga tago dee ama quluugii baad waxaad ku dhacaysaa iyo maaragtay liidnimadii baad ku dhacaysaa iyo xadgudubkii ama ihaanadii iyo isdullayntii baad ku dhacaysaa ama waxaad ku dhacaysaa adaygii iyo qallafsanaantii midnaba laba rabo naftu waxay leeyahay haddii maaragtay ay ka leexato dhexdhexaadkii laga rabay waxay u leexanaysaa labadii khuluqa xumxumaa midkood kii jafaaga iyo adkaanta ahaa iyo kii duulinimada ah midunbay noqonaysaa waa arrintaasna laa shaka shakilaan weeye wuxuu leeyahay raxmatullah caleyh idan xarafat can khuluqi tawaaduc maalan qofkii mut- waxaa laga raba inuu mutawaadic noqdo qof dabacsan noqdo oo maaragtay aan isla weyneyn dee aanna is- is- isdulayno dee daliil xaqiira uusan noqon oo maaratay dadku ay ku cayaaraan marka tawaaduca qofka haddii laga waado xaguu aaday labada midunbu aaday wuxuu u inxiraafaya oo aadaya ima ila alkibri waalculuw inuusan taag iyo kibir iyo sarraysiin buu aadaya hadduu tawaaduc ka tago wa ima ilaa dullin wa ihaanatin wa xaqaara ama qof daliil oo baqo oo cabsado oo fulay oo gaala iska celin oo liito oo maarata dadku ay dee sukhriya ka dhigtaan ama ku jeejeesaan buu iska noqonaya marka wasadkaas wax ka fiican male khuluq kasoo fiican oo wanaagsan marka laga tago labadii khuluqee xumaa midna adkaantii shiddadaha midna ahaa dullinimadii labadaas mid ku dhacaysaa wuxuu leeyahay ibnu qayim raxmatullah caleyh wakadalika ida inxarafat can khuluq sabr almaxmuud sabrkii la rabay ee la mahadinayay hadday ka tagto naftu hadday ka tagto xaggee aadaysaa ima ila aljazac waalhalac watasakhud ama waxay noqonaysaa mid maaragtay baraanbarta oo cabsi badan oo aan sabrayn oo cadhoonaysa marka waxay ku dhacaanba oo maxay waxaas igu dhaceen musiibadaas maxaa ilahay igu keenay dad kaleba kuma keenin buu noqonaysaa wa ima ilaa khildati kabadin ama calool adayg wa qaswatulqalb bay noqonaysaa marka sabarku labadaas u dhexeeyaa oo dhibta marka ku timaado waxaa la rabaa inaad sabarto oo aadan noqon maaragtay mid wixii dhibsada oo u dabacsan oo u jilcisan wax- musiibo kastoo ku dhacda ama dhib kastoo ku timaada yani xadka gudbo oo ilaahay maaragtay ku caasaya iyo inaadan de noqon mid maaragtay dadka ku adag oo qalbi adag oo maaragtay dabciisu aad u adag yahay aadan noqon baa la rabaa marka nebigu sal alla alay salam lama rabo inaa isliiddo oo iska liidato xataa dadka qaar waxaa jira aan awoodu lahayn inuu maxaa la yidhaahdaa uu neef xoolaa gowraco uu ka cabsanayo dhiigga markuu arko oo aan mindida saari karin oo nin weyn waxaad arkaysa reer lahoo cid ka mas-uula oo leh neefka qof inoo gowraca inoo raadiya waa daciifnimo aan diintu ina farin meeluu ka keenana aan la garanayn waa waa fulaynimo dhiiggaasuu ka cabsanaya qofkaas waxaa laga yaaba inuusan ku dhiiran neef adhiga inuu gowraco iskaba dhaafa inuu xad oogo oo qof gacan ka gooyo ama awlaaddiisa uu ta'diibiyo oo maaragtay edabkii la rabay tarbiya saxiixa uu tarbiyeeyo markasaa la yidhahdo maxaa u yeelaysaa oo ugu baqaysan xoolaha inaad gowracdo maxaad maxaa la yidhahdaa xadka inaad ogto oo ilaahay maarata xadku ku faray aad oofiso aad uga- uga cabsanaysaa wuxuu odhanayaa wuxuu ku indacoonayaa ina raxmata taxmiluhu calaa dalik naxariis neefkan xoolaha ah naxariis mi- ma- naf nafteedo kale miyaan dili karaa buu leeyahay ayuu odhanaya ma gacan gacanteedo kale aan goyn karaa buu ku leeyahay war waa lagu faraya goowey goowey dulinimada noocaasa lama rabo bal nebigu sal ll ly slam waxaa waxaa ka sugan inuu gacantiisa sal allahu alay wasalam uu hal meel hal goob inuu ku gowracay saddex iyo lixdan geela waqad dabaxa arxamu lkhalqi qofkii bini aadamka ilahay abuuray ugu raxinista badnaa oo maxamed ah biyadihi gacantiisa fii mowdicin waaxid hal gooba buu wuxuu ku gowracay alaaan wa sitiina badana waxa weeye hadyigii markuu xa- soo xajiyey buu gacantiisa ku gowracay wuxuuna gooyey gacmo rag iyo iyo dumarba oo xad ku oogay wa daraba alacnaaq qoor badan buu garaacay oo gaalo badan buu madaxa ka jaray wa aqaama alxuduuda warajama bilxijaara xadkana waa oogay oo dad wuxuu ku dilay dhagax xataa maata almarjuum ilaa uu ka dhimanayay kii la dhagaxinayay marka looma baahna waxaas waxaa la rabaa wixii diintu ku fartay baa saxa oo khuluq fiicana ka inaad ku dhaqanto inaad xadgudubtana lama rabo inaad daliil xaqiir jabaan fulay noqotona lama rabo alqaacida alkhaamisa qaacidada shanaad oo ka mid ah soddonkii qaacida walaalku kitaabkaanu risaalada kusoo ururiyey waxay tahay an yakuuna hadafu lmurabbi min tarbiyatihi liabnaa'ihi an yakunuu saalixiina muslixiina mustaqiimiina lilahi taayiciina wa annahu yuriidu inqaadahum min annaar hadafka waa ka ilmaha loo rabeenayo saas waa in hadafku noqdo iyo ujeedadu baa la rabaa waxaa la rabaa inay noqdaan inuu ku- rabo inay noqdo ilmo saalixiin oo suuban muslixiina wax hagaajiyo iyagu maarata mujtamac hagaajiya mustaqiimiina lilaahi ilaahay dariiqiisa ku toosan aayiciina ilaahay aeeca muxuu kaloo doonayaa waanahu yuriidu inqaadahu min annaar ilmihiisa markuu tarbiyaynay tarbiyada islaamiya saxiixa wuxuu rabaa inuu naar ka badbaadiyo isagoo soo xaadirinaya oo qalbiga ku qabanaya qowlkii ilaahay oo ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara war kuwa iimaanka laga helayow naftiinna ka badbaadiya ehelkiinna iyo de ilmihiinna iyo waxay xaasaskiinna ka badbaadiya naaran naartaasu waquuduha annaasu waxaa lagu hurinaya ama lagu shidaya uu yahay dad baa lagu hidaya oo xaaba iyo qoryo u ah walxijaara iyo dhagax waad garanaysaan suuratu taxriim aayaddii lixaad marka ujeeddadu waa inay tahay inuu qof muslixa saalix muslix mustaqiim soo saaro naarna uu ka badbaadinayo qofka niyadiisu sidaa ay tahay ilaahay baa ku kaalmaynaya oo toosinaya oo u sahlaya inuu ilmihi tarbiyaysto ilaahay wuxuu u fududaynaya suu ilmihiisa u tarbiyayn lahaa waxa ugu fiican oo maarata ilaahay qofka ku kaalmeeyana waxaa weeye silaaxu niyati wa maqsadihi silaaxu niyatihi wa maqsadihi qofka haddii niyo saalixa la yimaado khaalisa oo camalku ilaahay khaalis u yahay u badhex tiran yahay ilahay insha allahu tacala ku kaalmaynaya laakiin waa inuu ku daro asbaabtii baa la rabaa oo iyadoo niyaddii fiican tahay oo ilmaha rabo inuu tarbiya islaamiya saxiixa uu tarbiyeeyo dee camal baa laga rabaa oo waxaa la rabaa dee ilmihii inuu uu maaragtay uusan intaas ku gaabsanne oo niya saalixa keliya ku gaabsanne asaaliib ku daro asbaab ku daro asbaabtaa uu ku darayana waxaa ugu horeysa ugu weyn inuu ku tarbiyeeyo oo ku layliyo cala alakhlaaq alxasana akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta fiican sida istidaankoo kale inay markay meel soo gelayaan ama dadu imanayaan ay idan qaataan iska soo daf oo dhan guryaha iska soo gelin ama masaajidta iska soo gelin iyagaa idan qaadan iyagoo xataa aabahood hooyada qolkooda markay soo gelayaan waa inay idan qaataan waa inuu bara aadaabu tacaam siday cuntada u cunaan wasalaam dadka inay salaamaan salaanta ay fidiyaan waa inuu baro wa ziyaaratu laqaarib waa inuu baro ehelku xidhiir bay isku leeyihiin iyo xaq bay isku leeyihin inay isxidhiidhiyaan waa inuu eedooyinka iyo habaryaraha iyo dadka adeerada iyo abtiyaasha iyo inay soo booqdaan oo soo arkaan oo maaratay ka warhayaan inuu baro waciyaadatul marda waa inuu baro inay soo booqdaan dadka xanuunsanaya waxtiraamu laakhariin inay ixtiraamaan dadka kale waxaasoo asbaaso dhan baa laga raba inuu ku layliyo isagoo niyadduna ay fiican tahay oo ay ikhlaas tahay taasna waa laga rabaa waxaa kaloo laga rabaa inuu ku tarbiyeeyo cibaadaadka salaada inuu ku tarbiyeeyo soomka inuu ku tarbiyeeyo sadaqada inuu ku tarbiyeeyo taasna waa waajib arrintaas waxay ku tahay waajib waxay ku tahay aabaada oo dhan aabbahay aabayaashii hooyooyinka o dhan bay ku tahay inay ilmahooda saa u tarbiyeeyaan qaala ibnu cumar radia allahu canhuma ninbu wuxuu ku yidhi ibnu cumar wuxuu ku yidhi yaa haadaa kanow axsin adaba ibnak wiilkaaga tarbiyadiisa hagaaji ama ilmahaaga tarbiyadiisa hagaaji fa inaka mas-uulun canhu adiga ka mas-uula lagaa wey waxbaa lagaa weydiinaya berri wa huwa mas-uulun can birrika isagana waxaa la weydiinaya wiilkaaga markaasaa u tarbiyeysid isagana aabbaha mubaari fashay hooyadaa mubaari la weydiinaya laakiin waxaa ka horeysa adugu inaad tarbiyeyso horta haddaad xaqaagii adugu ka gaabisid isaga waxbaa ka sugin adaa dayacay wa qaala sufyaan athawriy raxmat ullahi caleyh kaana yuqaalu waxaa la odhan jiray min xaqi alwaladi cala alwaalidi an yuxsina aadabah xaqa uu ilmuhu ku leeyahay aabbihii ama waalidka ku leeyahay waxaa ka mid ah inuu aabbuhu wanaajiyo tarbiyada ilmihiisa xaqaasaa lagu leeyahay waalidka haddaadan tarbiya fiican aadan tarbiyayn aadna berri ha ka filin inuu kuu baari noqdo oo kuu samafalo oo walad baariya kuu noqdo hada wbillahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير من وأبي
guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فضياء مشرق في دروب الموكب آه فضياء